bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadada u fadwooda shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa isagoo ka hadlayay meel madala waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay tahay mid taag daran oo xasarado badan dhex dabaalanaysa waxa uu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay dowladda federaalka xukuumadda muqdishona aysan ku guuleysan karin ilaa ay noqoto sida ay u dhisan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kale ayaga waxaan ka adkaanaynaa iga raali ahaada markii aan ka fiicnaano baan ka adkaanaynaa markii askarigeenu kooda ka fiicnaado markii maxkamadeenu tooda ka fiicnaato magaranaysid marka annagoo intaasoo dalool leh oo intaasoo xooga leh oo intaasoo dacfi a leh in aan maaragtay hal meel ku dhegnaa aniga ilama qumanaa arrimahana marka laga hadlayo si lilaahinimo ah baa looga hadlayo si caadifad ah ama si deg deg ah ama si iska xamaas ah loogama hadlo wadaadada dowladda federaalka u fadwooda ayaa marar badan sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah quwad ka dagaalanta geeska afrika gaar ahaan dalka soomaaliya taasoo ka talisa oo gacanta ku haysa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laguna maamulo shareecada islaamka kuwaasoo ay sheegeen inaysan soo gaari karin deegaanada ay maamusho dowladda federaalka maadaama dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku dhaqmaan dastuur gacan kurimis ah taas beddelkeedana xarakada al-shabaab ay ku dhaqanto kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam